waxaan marlabaad usoo kacay inaan horta waan u mahad celinaynaa dhammaan sanataradii soo jeedinta sameeyey iyo guddiga xeer hoosaadka laba qodob bay soo jeediyeen qodob waa miisaaniyadda qaranka inuu aqalka xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato waana qodob dastuuri ah oo dastuurkana noogu qoran arrintaasi anigu codkii waan ku biirinayaa in lagu daro xeer hoosaadka qodobka labaad ansixinta xukuumadda waxaan isleeyahay kollay iyagana dee way noo faahfaahin doonaan qodobkaas qodob ka hor imaanaya oo dastuurka ku qoran oo si cad u qoran baa jira haddaan qodobkaa la bedelin ku darista xeer hoosaadka ama micnahay soo korinaysa ma garanaayo waxaana ku qoran dastuurka qodob waa qodobka lixdan iyo sagaalaad farqadiisa d wuxuu qorayaa in ra-iisul wasaaraha xubnaha golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda kalsooni ku siiyo codeyn gacantaaga aqlabiyadda tirada guud ee golaha shacabka fifty plus one waa qodob cad oo siinaya golaha shacabka inay iyagu siinayaan ansixinta xukuumadda marka haddaanu annaga nidhahno aqalka saraa iska leh oo xerosaad ku darsano welina qodobkiina taagan yahay halkaa xoogaa waxaa moodaa inay kala horeeyaan oo aan isleeyahay waxaa horeeya marka hore in dastuurka amendment lagu sameeyo waxa laga bedelo kadibna xeroosaadka aan saa ku darsano laakiin haddii aysan ku qornaan lahayn waxaan la qabaa sida senator juurale uu soo jeediyey dee awooda haddaysan meesha ku qornayn wax diidaya mar inaan ku qoran laakiin hadday ku qoran tahay wax ka hor imaanaya micno kaley samaynaysaa annagana dee waa hay-ad sharci dejin baan nahay inaan sharciga raacno annagaa owla ah dadka shacabka annagaa kaga owlaysan marka ani intaasaan ku dari lahaa waana mahadsantiin